raadiyo baydhaba waxaad kala socon kartaa wararkii ugu dambeeyey warbixinno barnaamijyo wareysiyo iyo kuwo kaloo aad u fara badan oo ay shacabku ay ka heli karaan goor waliba iyo wakhti waliba ballanteenu waa raadiyo baydhaba isha wararka
bismi illaahi raxmaan iraxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegaystayaal weybaha ka dhowaada sanawarkaana duhurnimo idaacadda radio baydhabo anshaanka door karoon qarar ah khasaare jeysdi oo kudhig gobolka shabeellaha hoose kulamadii dhexdhexaadinta madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare roble oo meelfayle marahaya ururada bulshada rayidka oo walaah eedan hooganku muuji amniga dalka akhbaraadka banaanka rediyo baydhabo senhayta dohornimaadan way baanka door karoon wadahadallo ambilowda kenya iyo qatar hilla la sugahaya go'aanka maxkamadda i c j ee dacwadda badda dohor fayle dhegaystayaal waa dohor jimaace u taariikhdanaya ee tan labaatiy afarta bilo sebtembar labada kun labaatiyo kowka antaasay wahayna qodobadii warkaana duhurnima ee idaacadda rediyo baydhabo ahaansheanka door koronay haddana dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan duhur fayle dhegaystayaal qara kudhii gobolka shabeellaha hoose qaraha joogtiis la kudheegay meel kumida gobolka shabeellaha hoose iyo geedka hiraamnimadii wayba isu kudhiyay antaan dhexeyta degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose iyo deegaanka mareerey ee isla gobolka qarahayahay hamiinada nooca dhulka la geliyow iyo goobjoogyaal waybayo sheegeen in iyo lal fiirsadii baabur iyo saarnaayana ciidamo ku tirsan haan hooga dalka oo ka kooy dhinaga deegaanka mareerey waana ku wajahnay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose wararkuna helhayn waybayantaasi oo ka darahayn in yo waybayo sheegahayn in qaraha isu ku dhaladay khasaarana iska jara dhimasho iyo dhaawac sidoo kalena ciidamada qaraha kudib iyo fureen rasaas ciidan tiro badan wararka ayaa intaasi ka darahaya in ciidamada dowladda iyo qarahala la fiirsaday iyo howlgallo meena baarise iyo ka sameeyeen waddada hariiryaasa degmada afgooyehe iyo deegaanka muri milaas oo dhowr jeer qarahayo kudhiyan maamulka iyo laamaha amniga degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose weli ma ku hadalna qarahala la fiirsaday ciidamo ciidamada ku tirsan dowladda soomaaliya weyba weli harunta madaxtooyda villa soomaaliya ka socda kulamaha lankaraadio khilaafka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble kulamada ayaa waybaantiyo badan weeldhadaya gudyada kushala socda lamada dhinac waybana qaarsho lakudaray wayba qodobada qaar laku daray hal meela weli qaar ku mida liska faham waysanya wararka ayaa sacdooglaha dhaafi iyo habahayaan waybayo sheegahayna in inta badan liska fahmi walyaabo ku midayin arrinta agaasimaha hay-adda nisa arrinta kiiska ikraanta haliil iyo qodobka inka adkaay ee wasiirka amniga cabdulaahi maxamed nuur oo isu magacaaway ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo hubnaha ka socda dhinaga madaxweynaha madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo dalbadan in wasaarad kale la wareeji gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug axmed abdikaariye qoorqoor ayaa weyba iyo korkula socdana kulamada gudyadan lamada dhinaca kushalo socdo weeldhadahaya beela caalamka iyo cadaadiis hoogan saarahayta madahda iskhilaafsan iyagoo oo ankudigahaya in khilaafka iyo isku bedel khilaafka an isbedel gacan ku hadala sidoo kalena usaha dibandhigo koro howlaha doorashooyinka ee hadda socda walwarara dhegeystayaal khilaafkan iyo dhexdhexaadintan ku socota villa soomaaliya wararkan iyo barnaamijyadana dembiyahaas inka gudbiyi doon haddii ay bunraallo ku nagada degdeg qarah hilo dhow ku dhih magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose wararka haddahan oo dirahaya magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose yowaybayo sheegahayna ingmeelase hilo dhow use ku dhihi qara eedan hoogan oo jugtisla ku dheegi xaafadaha shalgadeysan ee magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose goobjoogyaal yowaybayo sheegahayna in qaraha use ku dhiiha garaash cawaale oo ka yaala xaafadda dhegeystayaal sen ku raali gilaan wararkan warkan warar horey inbahiyahaya ururka bulshada rayidka ayaa walaa eedan hoogan ku muuji amniga guud ee dalka ururada bulshada rayidka soomaaliyeed ayaa markale ku hadalay khilaaf hoogan oo ndhe khilaafka hoogan oo ndhexeeya madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha hielgaarsiinta maxamed xuseen rooble gudoomiyaha ururka bulshada ururada bulshada rayidka shaatax oo shir jaraa-id isuga qabday muqdisho yowaybuuse sheegay inuu iidan ku absa qaban khilaafka hanoqnoqday ee madaxda weli sibu khilaaf lanhaleyna shaatax yowaybuuse sheegay inuu aaminsanyin in khilaafka andhexeeya madaxda madaxda aqabad ka noqday in doorashooyinka dalka iyo qabsooma waqtigii lanka talagali sidoo kalena isu saameyn kuweelada kora khilaafka teegan amniga iyo dhagaalaha gudaha dalka sidoo kale tahliil shaata yowaybuuse sheegay in ururada bulshada rayidka eedan ka obsa qaban in sii socda khilaafkan dhexeeya madaxda dalka ee madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha hilgaarsiinta maxamed xuseen rooble wada shaqeyn laanta madaxda ayaa shaata ka tilmaamay in iyo ku dhalada korta dibandhiyowka doorashooyinka kakooya islamarkaasina taasay yaanhayna too landul qaado kora maadaama dad badan uuse khilaafka kuniyadjabi ku niyad jabisyin si use sheegay aanka dambeyntii gudoomiyaha ururada bulshada rayidka soomaaliyeed shaata ayaa golaha wadatashiga qaran weyba oo ka midaysanyin ra-iisul wasaare rooble iyo madaxda maamul goboleeda iyo maamulka gobolka banaadir uuse ka codsadii inyo khilaafkan lan xaleyna olosho aadagii horanin sii wadana beelo warka duhurnamo dhegeystayaal ku dhegeysta aytan weybwa radio baydhaba ee magaalada baydhaba akhbaraadka banaanka kenya iyo qatar oo wadahadal anfurumi magaalada dooha ee caasimada dalka qatar ayaa way badeeray hogayaha golaha wasiirada kenya docor fred si uusan diirsiya fariin uusan kuwada madaxweynaha kenya uhuru kenyatta amiirka dooha sheekh khaliid binu khaalid al thani warbaahinta kenya qaarsho ayaa way bahayo qorena in socdaalka fred usa la xiriira in kenya iyo qatar yushal saxiixido doonan heshiis ku saabsan dhinaca amniga safarkan usa magaalada dooha ee dalka qatar usa kadeeri hogayaha golaha wasiirada kenya fred yawayba usaakeeday helo la rajeeyahaya in tumiyo lamada bilan oktoobar labada kun labaatiyo kow usa ee ha socota in maxkamadda i c j iyo sheegta xukunka dacwadda muranka badda ee soomaaliya iyo kenya dowladda qatar oo la sheegay in iyo xiriir dhow la leeta madaxda soomaaliya ayaa tan iyo sanadkii labada kun iyo labaatanka wayba si dhow onkulug lahaytay arrimaha soomaaliya iyo kenya iyada oo kaalin ku qaadatay in lamada madaxweyne ee soomaaliya iyo kenya xilliyan si lahagnaga xiriirsho diblomaasiyadeed ee humaaday warar shal hore warar habaaha yowaybayo sheegahayn in dowladda qatar iyo iska dayday in heshiis ku saabsan muranka badda shaldhaha dhigta lamada dal ee soomaaliya iyo kenya balse taas aan suuragalna waanan ku suuragalna dhinaca dowladda federaalk soomaaliya dowladda qatar iyo weli aan ku hadalna ujeedka safarka ee hogayaha golaha wasiirada ee kenya docor fred warkii duhurnimo ee radio baydhaba ee beledka baydhaba dhegaystayaalasin ku dhegaystaaasin antiyaninkeegiya warka saciidyaasin jeedyaay farsamada waa infidhey borow warkan dhagaystaalku kale lamada inti marokale hawada diban kulamaana amanaala